دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah howlgal gaar ah oo ay fuliyeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna dilay mid ka mida ergada wax soo doorata ayaa habeenkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee shisheeyaha weheshada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay weerarkii xerada xalane kaasoo lagu dilay ku dhowaad labaatan ajaanib ah oo isugu jira caddaan iyo madow boqol soddon iyo toddoba qof oo ka tirsan dowladda federaalk oo ay xildhibaano ku jiraan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraradii xarakada mujaahidiinta al-shabaab habeen hore ka fulisay magaalada beledweyne ee walaayada hiiraan roobab ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada ayaa ka daayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan walaayaadka islaamiga ah ee baay iyo bakool maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in ka badan boqol iyo konton qof oo ka tirsan dowladda federaalka ah inay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qaraxyadii mataanaha ahaa ee ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan xasan sheikh oo ahaa madaxweynihii hore dowladda federaalka ayaa aad uga walaacay xaaladda amni iyo midda siyaasadeed ee ay haatan ku sugan tahay dowladda federaalka meydadka afar ruux oo faransiis ah ayaa laga helay magaalo ku taalla dalka switzerland دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran howlgal gaar ah oo ay fuliyeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu dilay mid ka mida ergada wax soo doorata howlgalkan ayaa ka dhacay xaafadda suuq booc leh ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaana lagu dilay abuukar roob leh oo ku magac dheeraha abuukar suuley kaas oo ka mid ahaa ergada xildhibaanada soo doorata gaar ahaan qaybta maamulka hirshabeelle sidoo kale guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalafiidkii hore iyo saaka aroornimadii hore waxay weerar madaafiica ku qaadeen saldhig ay ku sugnayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhiggan ayaa ku yaala degmada owdheegle ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose fiidkii hore ee xalay ayay rag ka tirsan mujaahidiinta weerar ku qaadeen saldhiggan sidoo kalena salaadii subax ka hor ayaa mar kale lagu laabtay faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray weerarkan ciidamada lagu qaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saarta weerarkii xerada xalane kaas oo lagu dilay ku dhowaad labaatan ajaanib ah oo isugu jira caddaan iyo madow dhanka kalena boqol soddon iyo toddoba qof oo ka tirsan dowladda federaalka oo ay xildhibaano ku jiraan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraradii ay habeen hore xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay magaalada beledweyne ee walaayada hiiraan salmaan axmed ayaa ka waramaya war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciwaan looga dhigay howlgallo lagu beegsaday cadowga allah oo ka dhacay muqdisho iyo beledweyne taariikhdu markii ay ku beegneyd saddexiy labaatanka maarso labada kun labaatan iyo labada oo ku aadan labaatanka shacbaan kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriyada ciidamo ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar xukugal ah ku qaaday xerada saliibiyiinta ee xalane ee muqdisho halkaas oo ay ku dileen tobaneeye ka tirsan ciidamada saliibiyiinta kuna dhaawaceen tiro kale kadib markii ay ka gudbeen dhammaan kontarooladii ku hareeraysanaa xerada waxay mujaahidiintu weerar ku ekeeyeen saldhigga xalane halkaas oo ay dagaal foolkafool ah oo saacado qaatay kula galeen ciidanka saliibiyiinta ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab allah fadligiis weerarkan halyeynimo ayaa u hirgelay sidii ay mujaahidiintu u qorsheeyeen wuxuuna sababay dhimashada afar ka mida saraakiisha reer galbeedka iyo saddex iyo toban ka mida ciidamada afrikaanta ee loo yaqaano amisom weerarkan barakaysan ayaa sidoo kale waxaa ka dhashay dhaawaca shan iyo toban ka mid a ciidamada afrikaanta iyo burbur hantiyadeed oo xoogan kadib markii ay mujaahidiintu dabqabadsiiyeen qaybo ka mid a xerada ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogana hadlay weeraradii waaweynaa ee ka dhacay saldhigga xalane iyo magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan xerada saliibiyiinta ee xalane ayaa ah saldhigga ugu weyn ay ciidamada saliibiyiintu ku leeyihiin geyiga soomaaliyeed waxayna hoy u tahay safaaradaha reer galbeedka sida safaaradda maraykanka ingiriiska iyo talyaaniga taliska dhowr hay-adood oo sirdoonnada reer galbeedka ah sida c i eda m i sigis iyo musaad xabsi dhulka hoostiisa ku yaala oo ay maamulaan c i eda maraykanka xafiisyada hay-adda qaramada midoobay ee soomaaliya iyo hay-ada reer galbeed ah oo kala duwan taliska ciidanka afrikaanta ee amisom iyo taliska sirdoonka maraykanka ee c i eda halkaas oo laga hago diyaaradaha duulyela-aanta ah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar laga hadlayay cidda degan saldhigga xalane ee magaalada muqdisho iyadoo dhammaan arrimahan ka duulaysa islamarkaana ajiibaysa amarka allah ee ku aadan la dagaalanka gaalada soo duuliyaasha ah ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkan barakaysan qaaday waxayna wacad ku maraysaa inay sii laba jibaari doonto weeraradeeda ilaa ay dhulka muslimka ee soomaaliyeed ka xoreynayso gacanta saliibiyiinta iyo ujeedooyinkooda guracan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين
marka laga yimaado weerarkii barakaysnaa ee lagu qaaday saldhigga xalane waxay mujaahidiintu laba qarax oo kale ku beegsadeen xerada lamagalaay ee ku taalla magaalada beledweyn wilaayada hiiraan halkaas oo ay ku dileen ilaa afartan iyo toddoba murtad kuna dhaawaceen in ka badan sagaashan kale murtadiinta halkaas lagu dilay waxay isugu jiraan mas-uuliyiin sare musharixiin saraakiil ciidan iyo askar murtadiin ah weerarkan ayaana dhacay xilli ay murtadiintu xerada ku xulanayeen xildhibaano kuwaas oo loo igmaday faafinta waxa loogu yeero dimuqraadiyadda anshax xumada iyo dejinta xerar liddi ku ah shareecada islaamka ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab allah idinkiis mujaahidiintu waxay ballan ku qaadeen inay weerari doonaan xerooyinka u ilaalada adag si ay uga hortagaan xamlada saliibiga ee ka dhana islaamka dalkan muslimka iyo dadkiisana uga difaacaan dhammaan cadowga kusoo duulay mid sokeeye iyo mid shisheeye intaba mana jiri doonto allah idinkiis wax mujaahidiinta ka hor istaagi doona fulinta awaamirta allah iyo difaacidda diintooda dalkooda dadkooda iyo sharaftooda dhulka muslimka ee soomaaliya marna hoy aamina uma noqon doono saliibiyiinta reer galbeedka soo duuliyaasha afrikaanta iyo dabadhalifyada murtadiinta ah insha allah mana heli doonaan gabaad iyo dhufiis ka difaaci kara weerarada mujaahidiinta ama ciidamada tawxiidka ka hor istaagi kara fulinta hadafkooda ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa bayaanka lagu soo khatimay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo ujeedooyinkooda guracan waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto weeraradeeda ka dhankaa isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhirfyadooda murtadiinta ah ilaa geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين saddex iyo labaatankii bishii maarso oo ku beegnayd maalinimo arbaca ah ayaa ciidamo xukuggalayaala oo ka tirsan mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen saldhigga xalane ee magaalada muqdisho saacado kadib weerarkii xalane waxay mujaahidiintu qaraxyo kale ka fuliyeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaas oo ay ku go-een mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk iyo maamulka hirshabelle haddaba idaacadda al andalus ayaa baahisay cod kooban oo ay ka qabatay mid ka mida raggii fuliya weerarkii xerada xalane naftihurahan ayaa la wareystay intii howlgalka ay wadeen wuxuuna caddeeyey inay xafiisyadooda ku dileen dad ajaanib ah oo kala duwan saddex saddex gaal waa dilnay baan dhalay saddex gaal baa dilnay mid haraada iribaan dilnay oo laba dhaa mid kalena waxaa waay mareykanaan xafiiskiisa ku dilnay xafiiskiisa xafiiskiisa xafiiskiisa hadda haradhaharadhahadeed haradhahadeed waa soo sameeyaan harada kadib waxaan aniga waxaa haradaa taagan mibaan hadda habadaan mid jira hadbama soo rideen hadir waxaa waay mid taagan mibaan waxaa badaan gaalana jabtay bishaareyna gaalana jabtay hadda gudaha joogna bishaaraynayna beentooda waa beentooda xafiiski gaaladaan ku jirnaa xafiiski gaaladaan ku jirnaa ha xafiis gudahodaan ku dilnay xafiis gudahodaan ku dilnay afrikaanka sadlaa wax baan dilnay ma fahamta maraykanka waa labo waay afrikaanka labo waay afar waay wax kale harada ma joogna harada waa gubnay laakiin harada waa gubnay ha gudaheeda dhulka dhaarana waa gubnay ha waxaan leeyahay dadka muslimiinta gaalada in maanta reesha ayay muslimiinta ka dhawaateen aan joogin ma fahamta ini gaalada awoodooda waxa waaye markay banaanka joogjoog haradii ay kusaana jireen ee muslimiinta ka dhibaatayaan ini maanta joogno muslimiintuna waxa u sheegaan in gaaladii maanta ay argagax ay dhibaataya ku jiraan waxaan kale ka ka codsadaa in intaodana soo dooneen nabadan gaala gaala maanta gacanteeda xasanti dhamaynahay gacanta ka dhamaystiro fadin waa unhaya mataqaanaa inay wadankooda gaalada si dul qaadaan oo mujaahidiinta oo maanta haraha ugu daano in kusoo biiraan muslimiinta ah roobab ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada ayaa ka da-ay deegaano iyo degmooyin ka tirsan walaayada islaamiga ah ee bay iyo bakool maxamed muudey abu muslim ayaa ka waramaya maalintii shalay roobab lagu diirsaday ayaa ka da-ay deegaanada koonfur kaga beegan degmada waajid ee shareecada islaamka lagu maamulo oo aad ay ugu jirtay abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada deegaanada ay roobabku ka da-een waxaa ka mid ah ceel harar lafoole walag roose garsaale dhurey cadaad kuus towsiile bakaaro iyo deegaanka kurta deegaanka garas weyne iyo dhuldaaqsin baaxad leh oo u dhexeeya degmooyinka xudur ceelbarde iyo rabdhuure sida xaynta deelo shimbiraale waaweelow ayay sidoo kale ka da-een roobabka kuwaas oo dhammaantood ka tirsan wilaayada bakool dhanka wilaayada baay waxay roobabku ka da-een labaatan jirow dibgaas ceelban qodqodhaay goofgaduud shabeelow dhergo iidaale caliyow muumin gorisaane qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa deegaanadaasi ayaa ka warbixiyey roobabka u da-ay dayleelow dayleelow ugu dhow baydhabo soddon kilomitiro jirta lagu bilowday abaari ururisa dibayla dibayla ku dhawaad hal saac iyo qubadi warta guisindi warta guisindi duurka ayaa u badnaayeen duurka ayaa u badnaayeen soo dhawidoowadoygeedaandhog soo walmay dhaween sababta ilaa maqoomimana goobgadeed cuntana iga may bilaawday inaa sideed saaci bar oo kal roobka xoogkan buu ahaa haa wallay walbeemeen xoogna iga wahado qaar kale oo dadkaasi ka mid ah ayaa si weyn ugu farxay raxmadda allah u hortay yarjeyna meelahaw yarow markan qadhigaetaan nacmahayge tulanu oonku jaraay mayna raais dhulkii geedka mayna eg oonku unku jari rooba ilaahay idinka necmay roob qofayne oo yani dhow jarasiina markan muddo halkaa muddo halkaa abakowa doodina naganayo haagaa lagu diirsanayo waa lagu diirsanayo ilaahay weyn waanidan baa loo qaateen abaar ka baxan baa jirta abaar baxan haa roban dhow haa waajib waa waajib dadaalsa hawasa qaydleena dhawaadayla halsaaga deerteena haaya kurfisow haa roobii haay haa roobka xilliga gu'ah ayaa si toos ah ugu curtay degmooyin iyo deegaano dhaca waqooyiga iyo koonfurta soomaaliya waxaana aad ugu diirsaday dadka iyo duunyada oo muddooyinkanba la daalaadhacayay abaar daba dheeraatay maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in in ka badan boqol iyo konton ka tirsan dowladda federaalka ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qaraxyadii mataanaha ahaa ee ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan warkaas iyo war kaloo ku aadan xasan sheekh oo ahaa madaxweynihii hore ee dowladda federaalka oo aad uga walaacay xaaladda amni iyo midda siyaasadeed ee haatan ay ku sugan tahay dowladda federaalka waxaa soo jeedinaya wariye cabdulaahi soomaali asigoo shalay saxaafadda kula hadlaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xilli ay daadsanaayeen meydadka iyo dhaawacyada dad badan oo ka tirsanaa dowladda federaalk iyo maamulka hirshabeelle ayuu madaxweynaha maamulkaas cali guudlaawe waxa uu soo hadal qaaday dhibaatada baaxadda weyn ee loo geystay waxa uu sheegay in qaraxyada mataanaha ahaa ee habeen hore ka dhaca magaalada beledweyne islamarkaasina ay mas-uuliyadooda sheegata xarakada shabaabulmujaahidiin ay boqol iyo konton iyo lix qof dhimasho ee dhaawac uga noqdeen asigoo sii faahfaahinaya arrintaasi cali guudlaawo waxa uu sheegay in afartan iyo sideed ruux ay dhimashadu tahay halka dhaawacuna uu yahay boqol iyo sideed ruux inta noola xaqiijiyey inay ku naf waayeen ilaa afartan iyo sideed qof ayaa noola sheegay inay ku naf waayeen dadka dhaawacmana ilaa boqol iyo sideed qofood inay gaarayaan ayaa noola sheegay dhaawac kala duwan ah dadka habeen hore qaraxyada lagu dilay waxaa ka mid ahaa aamine maxamed cabdi oo ka mid ahayd baarlamaanka iminka wakhti uu ka dhammaaday xilligaana mar kale u sharaxnayd in ay xubin baarlamaan noqoto sidoo kale xildhibaan hore ayaa ka mid ahaa dadka la dilay iyadoo sidoo kale ay jiraan saraakiil iyo xubno kale oo muhiim u ahaa maamuladii hirshabeelle iyo dowladda federaalk oo halkaa ku naf waayey meydka xildhibaan aamine maxamed cabdi ayaa laga dejiyey magaalada muqdisho halkaasoo ay ku sugayeen xubno badan oo ka tirsan dowladda federaalk iyo mucaaradka oo aada uga murugooday geerideeda magaalada beledweyne ayaa lagu aasay meydadka dadkii kale ee qaraxyada ku leeday waxaana dhooban dhaawacyo aada u fara badan kuwaas oo ay adag tahay in meel beledweyne ka baxsan loo qaado dhaawacyada ayaa qaarkood waxay yihiin kuwa aada u halis ah maamulka hirshabelle waxa uu ka cabsi qabaa in iyada oo dhaawacyadan u yaalaan haddana mar kale qaraxyo lagu soo weeraro oo qaar badan laga dilo kuwana laga dhaawaco cali guudlaawe waxa uu sheegayaa in loo baahan yahay ciidamada maamulkiisu inay feejignaadaan mas-uuliyiinta ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan waxaan faraynaa in amniga in amniga wax badan laga bedelo lasii laba jibaaro dadaalkii la dadaalay in lasii laba jibaaro intaas ayaan faraynaa waxaa is soo taraya walaaca dhanka amniga laga qabo iyadoo xaajadu u muuqato in ay maalinba maalinta ka dambaysa faraha kasii baxayso xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ah iminkana murashax madaxweyne mar kale ah ayaa waxa uu ku hadlay war quus muujinaya waxaanu sheegayaa in dhanka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ka jirto kala daadsanaan dhanka amniga ah meesha maanta aan joogna ma ku sii nagaan karno dalkanna ur ha loo bixiyo waxaa qaybsan dalka xubnihii uu lahaayoo dhan baarlamaan kama jira dalka golaha wasiiradu facaali maaha aada uma shaqeeyaan hay-adaha amniga waa kala daadsan yihiin sharciyadooda ayaa duran dowlad goboleedyadii iyo federaalka nidaamkii federaalka ahay waa kala qaybsan yahay dalku meel xasaasi ah oo aada iyo aada xasaasi u ah ayuu marayaa xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxaa ay sii labadlixaadisay weeraradeeda ka dhanka ah shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya doraad ayay ahayd markii ay weerar dharaarcad ku qaaday dhismaha xaalane ee magaalada muqdisho halkaasoo ay ku leysay saraakiil isugu jira caddaan iyo ciidamada wadamada kale ee afrika qaarkood kasoo duulay ee dalka jooga qaarkood iminka waxaa lagu jira xilli doorasho oo kala guur ah waxaana aada isu soo taraya eedeymaha ay isu jeedinayaan dhinacyada weerarka lagu yahay ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku wajahan tahay warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan meedeedka afar ruux oo faransiisa ayaa laga helay magaalo ku taalla dalka switzerlan booliiska switzerlan ayaa ku dhawaaqay in afar qof meedeedkooda laga helay dhismo ku yaala magaalada montero ee dhacda galbeedka dalka switzerlan halka ruux shanaad oo qaba dhaawacyo halisana loo qaaday goobaha caafimaadka wargeyska belig ee ka soo baxa dalka switzerlan oo soo xiganaya sarkaal booliis ah oo diiday in magaciisa warbaahinta loo adeegsado ayaa sheegay in afar ruux ay dhinteen qofka shanaadna uu soo gaaray dhaawac xalis ah kadib markii ay iska soo tuureen dabaqa toddobaad dhismo ku yaala magaalada montero sarkaalkan u warramay wargeyska ayaa sidoo kale xusay in ay socdaan baaritaano ku aadan sababta dibna laga shaacin doono xogo dheeraada oo ku saabsan dhacdadan alexander basanis oo ah afhayeenka booliiska magaalada montero oo la hadlay wakaaladda wararka e f b ayaa sheegay inuusan xaqiiji karin wararka sheegaya in dadkan ay iska soo tuureen dhismaha balse uu xaqiijinayo meydadka afarta ruux iyo dhaawaca kan shanaad kuwaas oo laga soo qaaday dhismaha hoostiisa dowladda switzerlan ayaa sheegtay in dhammaan shanta ruux ay ahaayeen qoys u dhashay dalka faransiiska magaalada montero oo ah halka uu falkaani ka dhacay ayaa ah magaalo caan ku ah dalxiiska iyo tumashada waxayna qiyaastii sagaashan kilomitir u jirtaa magaalada genefa oo ah xarunta dhexe ee qaramada midoobay warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa